Allaah ha u naxariistee waxaa magaalada Galhareeri ee wilaayada Islaamiga ah ee Galgaduud ku geeriyooday Naqiib Cabdikariin Muuse Casir oo ka mid ahaa nuqabada wilaayaadka Islaamiga. Naqiibka ayaa xanuun saacado kooban hayay kadib u geeriyooday. Aaska janaasada Naqiibka waxaa ka qayb galay boqolaal ka mid ah dadka ku dhaqan Galhareeri kuwaasoo isugu jiray Ansaar iyo Muhaajiriin. Cabdikariin Muuse Casir wuxuu taariikh u lahaa jihaadka barakaysan ee ka soconaya Soomaaliya, isagoo ka soo jihaaday Muqdisho iyo gobollada dhexe. Rabbi ha u naxariistee Naqiibka ayaa caan ku ahaa samafalka iyo taxriidka jihaadka. Haddaba bulshada ku dhaqan Galhareeri ayaa ka tacsiyeeyay geerida Naqiibka, waxaana ugu horrayn idiinsoo gudbin doonaa codadka Naqiib Cabdiweli iyo sidoo kale nabadoon cabdinuur sheekh bismillahi alxamdulilah rabbi lcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah sala allahu calayhi wasalam inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun halkan waxaan uga tacsiyeynayaa warka ugu horeyda walaalkeen cabdikariin muuse casir oo ku geeriyooday degmada galhareeri ilaahay horta subxaanahu watacaala awalan ha u naxariisto ahalkii oo ka tegana ilaahay samra ka siiyo dhammaanna annaga dhan ilaahay subxaana wa tacaala sabir ha naga siiyo runtii annaga waxaan ku malaynaynaa walaalkeen sheekh cabdikariin in khayr badan ayaan annaka ku naqaanaa waxaana u rajayeynaa insha allahu tacaala ilaahay inuu waafajiyo ka mid dhigo dadka jannaatulfirdows alaclaa lagu martiqaado ilaahay baan u weydiinaynaa subxaana wa tacaala runtii wax yar haddii aan dib u milixsado sheikhu wuxuu ahay horta degmadaanu kasoo jeeda asal ahaan dadka deegaankan hoyaal galhareeriyu ka mid ahaay degmadana aadaa looga yaqaan dalkan iyo dibaddaba dadka degmadan ka soo jeeda way yaqaaniin iyo soomaali badan gaar ahaan haddan intaas kadib walaalka wuxuu ahaay mujaahid oo ahaa dadkii camalkan islaamka usoo shaqeeyay uu ka mid ahay sidaan ku naqan dadka haddana saabiqiinta ahay uu ka mid ahay horay uga soo shaqeeyey degmadan galhareeri waxay taariikh u leedahay inay maxkamad islaamiya ee ka furneed muddo aan laga aqaanin waddamadan maxkamad islaamiya fogna taariikhdeedii anuu hadda maba xusisto laakiin way fogeed runtii walaalka wuxuu kalou soo maray inuu degmada ruuxeeda uu ka naqday guddoomiye oo ahay guddoomiye degmo soo maray khayr badanna uu ka shaqeeyay dadka islaaxa iyo sadaqada iyo wanaagga iyo diinta in loo shaqeeya dadka aada uga hormuudka ka mid ka ahaa waxaan xusiisanaa baawur asiga uu lahaa oo xilligaas guddoomiynimadiisa xataa kusoo baxoo la siiyey inuu waagi dambe wareejiyey oo loogu khidmeeyey kitaabka ilaahay koryeelidiisa kuna wareejiyey maxkamaddii xilligaa jirtay dadka khayrka iyo uga shaqeeyahawna ka mid ahaa walaalkeen waxaan leeyahay ilaahay horta mar labaad iyo mar saddexaadba sabir naga siiyo kitaabkiisana midigha ka siiyo adduunyada hadda shidadeedii uu ka intiqaalaya aakhire waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala janatulfirdows alaclaa haas geliyo cadaabulqabrigana ha ka badbaadiyo annagana gadaashiis alla nama fidneeyo waxaan leeyahay inna lilaahi maa akhada walahu maa acdaa ilaahay subxaanahu wa tacaala sabir iyo imaan ha naga siiyo ahalkiisana ha ka siiyo annagana dhammaan ha naga siiyo walaalka inahaasaan leeyahay muslimiintana dhammaan waxaa waaye runtii nin la wadayaqaanu ahay inay u duceeyaan sidaasoo kale ayagana waa codsaha inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun walaalkayna cabdikariin muuse sabriya iimaan allah naga siiyo dadka dhan oo muslimiintaana sabriya iimaan allah ka siiyo waa uga tacsiyeyneynaa awlaadiisaan uga tacsiyeyneynaa ahalkiisaan uga tacsiyeyneynaa odayaasha ay isla soo shaqay jireen aan uga tacsiyeyneynaa waaligiisa ayaan uga tacsiyeyneynaa nuqabada gobolka banaadir ayuu ka mid ahaa isagana waxaan leenahay ilaahay jannadiisa ha siiyo naartana allah ka xoreeyo haddaan taariikhdiisa usoo noqdo maqaal ahaan iyo in aan aqaanay taariikhdiisa isugu daran tahay agagaarka galhareeri degmada galhareeri barigeeda agagaarka cagacda ayuu ku dhashay taariikhiya halkaas ayuu dugsi qur-aanka uga soo baxay kabacdi waxaa igu maqaalaa inuu xataa dugsi qabtay muddo dhelow dhallinyaro ahay kabacdi reer xamarow iska noqday intaa kabacdi xilligii sagaashan iyo saddexdii iyo wixii ka dambeeya ayaa waxaa laga aas-aasay degmada galhareeri maxkamad islaamiya dadka ugu horeeya oo siyaasi ahaan iyo shaqo ahaan bahashaasi ku xilli waxay ahayd fawdada iyo ay badan tahay baabuurta shaqada lagu bilaabayay niman ee mooryaanaha iska haystay qorshaha siyaasadda looga qaaday iyo qorshaha gacan weyn ayuu ku lahay waxaa halkan ka abaabulay sheekh cismaan maxamuud wadaad la yidhaha isaguna aada dadka ula shaqeeya ayuu ahay oo macnaha la taliyaha sheekha ah iyo qorshaha maxkamaddaas islaamigaasi isku istaagi laheyd baabuur ay haysteenoo ee, qolo maryaano iska haysatay sidaasaa looga wareejiyey iyo qoryaheediba maxkamadaa lagu wareejiyey ciidanka bergaas maxkamadda ahay rag badan oo joogay ayaa jooga ee, marka wadaadkaas runtii markii la yidhaahdo dhaqdhaqaaqi camalkan ee islaamiga taaka taaka ayuu ula socday taaka taaka ayuuna ula shaqaynayay ee, waxaa kaloo degdega deegaanka galariiri ku yaqaanaa boqolkiiba boqol marka qunuudyada ayuu masjid ayuu imaamna ka ahaa mu-adinna ka ahaa ou labada iskala ahaa qunuudka joogto ayuu gaalada u habaari jiray muslimiintana ugu ducay jiray ee, nin wuxuu ahay camalku ka go-an yahay qalbigiisa camalkaas iyo sidii loogu guuleysan lahaa uu ku taagan yahay marka runtii markii la yidhaha inta aan ka naqaano heer aad iyo aad ayuu wuxuu ahay nin gaalada necab muslimiintana jecel dadkana ee, goobo badan oo ataa waxaan ogaa dadku mar ay isku dhaceen qabiil ahaan ay isugu dhaceen uu macnaha ku dadaalay oo uu ku dadaalo u dhex galay marka runtii markii la yidhaha ninkaas wanaagaan ku naqaanaa ee, ummaddii ahalka ahaydna waa uga tacsiyahaynaa asigana khayr badan allaha siiyo oo naartay allah ka xurayaan leenahay wanaag ayaana ku naqaanaa بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون waxaan halkan uga tacsiyahaynaa ehelka sheekh cabdulkariim muuse casir ha dhalo qaraabasaha la ahaadaano iyo intii tiqiin oo ay khayr isku yiqiineen oo dhan ayaan uga tacsiyahaynaa wadaadkaas waa xijaabtay si kadisaa ku xijaabtay een asigoo habeenkii nabad ku jiiftay awaabirkii naftu daysay qadar ilaahay baa ku dhacday wax loo sabaysanayo oo kale ma jiraan tacsiyahaas waxaan leenahay qof kastii oo tiqiin oo khayr ku tiqiin oo ehelkiisa ah oo qaraabadiisa ah ama islaamnimo ha wadaageen ama dhali ha wadaageen samri ibaan allah ka siiyaan leenahay asigana waxaan ugu duceyhaynaa kitaabkiisa midig ilaah inuu ka siiyo sheekh cabdulkariim runtii annagu waxaan ku naqaan nin ahlu khayr ah oo cibaado badan oo camal wanaagsan oo uurkiisa uu saafi yahay hadduu yahay camalka jihaadigaa fikirka uu ka qabo iyo hadday tahay qaraabada uu la nool yahay islaaxeeda iyo la noolaashadeeda waxa uu ka qabo intaba khayraan maaragta ku ognahay khayrna waa u rajayhaynaa waxaan leenahay marka wadaadkaas noqobada gobolka banaadir uu ka mid ahay halkan haddii uu yimid xoogaa xanuuna u yimiday waa bogsooday halkaanuu ka shaqay jiray raggan kaloo maha joogo uu aada u caawi jiray raggii yiqiin oo la shaqay jiray oo camalkiisa yiqiin oo ama waali leh ama noqobo kale leh ama maqli jirtay ha u soo duceeyeynaan leenahay samirna allah ka siiyo annaguna waa u ducaynaynaa insha allahu asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu inaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun ilaahay baa mahad iska leh allihiina kareensiiyey nagu maxay ahayto diintan islaamka nagu walaaleeyey naga dhiga dad muslimiin ah naga dhiga kuwa diinka ilaahay wada taagan na waafajiyey ilaahay kitaabkiisa inaan usoo wada nusreyno intaa kadib waxaan insha alla mawlaa ka hadli doonaa nabadaan cabdikariin muuse casir runtii magaalada intaan joogay nin lamida oo la nooca maana soo arag wuxuu ahaa imaam mashaajid jooga oo dadka salaada ka bixiya wuxuu ahaa nin aada u kheyr badan marka waxaan dhihi karaa wuxuu ahaa midaar iyo iftiin baxayuu ku ahaa dadka dhexdooda annagana ilaahay sabar iyo hanaga siiyo mujaahid mujaahidintana ilaahay sabar iyo hana ka siiyo wilaa- wilaayado ka baxna ilaahay sabar iyo hana ka siiyo runtii jihaadkana aad buu u jeclaa meel iyo naf buu u horo diinka ilaahay annagana waxaan leenahay kuwaasoo kale allaha naga dhigo kuwa naftana hora maalkana hora allaha naga dhigo diinka ilaahay kuwa u nusreeya xilli walba allah naga dhigo khaatumadeennana ilaahay shahaadaha noogu qatimo ilaahay diinka ilaahay nagu sugo xilli walba runtii wuxuu ahaa nin guusha mujaahidiinta aada ugu farxa anigana runtii wuxuu ii ahaa tusaalaha koowaad ayuu yaa cabdikariin bedelkiisana waxaan leenahay ilaahay bedel khayr qaba ha nooga dhigo asagana jannadii firdowsi ah allah ha geeyo annagana waxa weeye gadaashiisa ilaahay nama fidneeyo ilaahi wa rabbi waraxmaano gadaashiisa hana fidnaan runtii qaatumadiisa meel fiican ee kusoo gabagabowday asagoo mashaahidkii ku jira oo cibaadaysanaya oo mu'adin runtii salaadaha masaajidoo ka aadimi jiray shala jaamacada waa kusoo tukaday waxa weeye salaadahoo dhan waajibka wuxuu ku tukan jiray masaajidka ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu naga dhigo kuwa masaajidada ku tukada salaadaha sunnada iyo faralka wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum raxmatullahi barakaatu allaha u naxariistee naqiibku wuxuu imaamka ahaa masjid ku yaalla degmada galhareeri qaar ka mid a xerta masjidka ayaana ka tacsiyeeyey dhankooda geeridiisa waxaana ugu horrayn idiin soo gudbin doonnaa codka abwaantaakow macalin ciise iyo qaar kaloo xerta masjidka ka mid a بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون مدينة وإلهي ولالكن عبد الكريم الشيخ عبد الكريم موسى عصر عليه رحمة الراحمين إلهي بقى وفسدي أسجان أول أدونك كاني xoogaa adiga camrigillana wuu soo ilaahay wuu soo siiyey camrigiisana ilaahay waa u barakeeyey weliba aad iyo aad u mataqaanaa ugu dhowrsanay inta aqoon ahaa oon leeyahay wakhtiga hadda igu arag dambaysay oo aan isheege intaana sagootin horteer muddo hadda lix bilooda tafsiir ayaan iskula jirnay masjid usugu uu ka ahay ii sheege imaam ka ahay ii sheeg ayaan tafsiir nooga soco jiriyey anagoo jamaaco badana asigaa mataqaanaa haa noo saldhigahay n dhowr marow isugu mataqaanaa how inta kasoo bilaaba berhabanaas oo baqara u dhameeyey oo baqara haddana ka bilaabo haddana berhabanaas u dhameeyey alxamdulilah maantaba insha allahu tacaala isagaa heesta ilaahay sida mataqaanaa aan uga rajaynayo cabdikariin inta aan mataqaanaa aan ka ogahay waxaan wanaag ahayna aanan ku arag waxaan khayr ahayna weligii aanan ku arag xataa meelaha oo sheega fadhakudirrada iyo aad buu mataqaanaa u karaahsan jiriyey masaajidkaas oo mataqaanaa isaga uu mas-uulka ka ahay uu kusoo soo aadi jiriyey ragga isagoo meesha masaajidula barandow leeyahay xoogaa sheeko kaloo adduunya toogtoog lagu sheekaysanaya hadduu yimaado ina kale waa la wareegi jiray gadaal u tegi jiray kitaabkiisa bisoo kala baxsan jiriyey hadduu amba juskiisa amba jallaadkiisa oo akhristo haba akhristo kabacdi wuxuu dhihi jiriyey iska ilaaliya masaajidka haddii la yimaado sheekooyin aan ilaahay raalli ka inaha la iska ilaaliyo beydka beyd ilaahay waaye malaa'ig ayaa imaanaysa waa meel dikri ilaahay loogu tala kala kaliya waxaan idinka codsanayaa in fadhikudurka la iska ilaaliyo afkiisa anaa ka haaya asiga maanta ima maqlow haayo ilaah baa imaqlow haaya marka aad iyo aad iyo aad iyo aad ayaan uga tacsiyeynayaa dadka muslimiinta khaasatan ehelkiisa khaasatan qoyskiisa meel ka soo joogaba sida runtii sheekh cabdikariin saacadihii ugu dambeeyey amba maalmihii ugu dambeeyey waxaan ka dareemayay inuu xoogaa imaamka asaga ahay inta badan lowlaa haddanu dad culummaho waaweyn masaajid ku argeen oo salaada idinka naga bixiya uu dhihi jiriyey xoogaa wuxuu dhihi jiriyey xoogaa gaasaa igu kacsan soo dheh dhahaya galbihii ugu dambeeyey waan arkayey oo aan microfonka tegaynin oo sheeg imaamka gadaashiisa istaagaya waan arkayey waa sheeg sheeganaya wuxuu ka sheeganayay gaasaa igu kacsan dhihi jiray kulley waa malaka mowd laakiin anigu ma ogin waqtina lagu soo soco habeenka geerida saacadihii aniga igu dambaysay habeen saqda dhexe ayaa mataqaanaa la qabtay wadaadka aad iyo aad oo mataqaanaa sida oo hunqaacyo camalow dhowr mar yiri marka aada ugu soo celceliyey aadaa loo qabtay xilli oon isleeyahay saacaddu waxay ahayd markaasuun lagu bilaabahayay sagaal saaco wax dhiman ilaa sideed saacinta udhexaysay ahayd xilliga lagu soo booday waaga hadduu buriya salaada marka masaajidka badanaan ku baxno waan u tagnay asugoo waa roonahale waa lay cirbado cirbad gaasaa laygu dhufta dhahaya aadaana hadda u wanaagsanahay xalana waan hurdo xumay isugoo dhahaan u tagnay meeshii baan adkaarta ku saarnay waxaana dhahnay hurdo wanaagsan insha allahu tacaala magaalada xaggeeraan u baxnay waan xaafad ahaan qaxwo doonanay qaxwada intaan jirnana haddana waan la soo wacayo waxaana la yidhi sheekh cabdikariin ilaahay ha u naxariistaana la soo dhah
sideedaba ahadka ilaahay isku xiro ummaddaa ilaahay ku xiraaba waxaan xasuustaa janaasadiisii qaab safka loo toosiyey in la waayey oo la yaabay khalqiga isku soo curjiyey ilayna inta annagaana aragna maahine inta soo socotoo soo wactamaysaaba ka sii badneedba khalqi aad u fara badanaa ka soo qaybgal intaan joogay degmadan galhareeri aas noocaasa iyo janaaso axad intaas lagu tukaday anigu ma arag reer galhareeri waxay aad ugu ammaanan yihiin ragga walaalahoodae muhaajiriinta haddii midkood ilaahay oofsada ama tii rabbi u timaaddo duugta inay ka qaybgeli jireen ay janaasada ma aragtay ka soo qaybgeli jireen ajirkaasi aad ugu dadaalayeen qabriga iyo nidaamkiisa iyo maamulkiisana ay maamuli jireen laakiin axad ilaahay oofsaday intaan jooga galhareeri ee sheekh cabdikariin janaa'isada lagu tukaday ee khalqiga isugu yimid anugu weli kuma arag hadda kadib ma ogin laakiin intaan joogay kumaanan aragba axad wuxuu ahay aad iyo aad dadka ugu weyn qof walbana ay isu sheegaysay sheekh cabdikariin allahu naxariisto wadaadka sheekh cabdikariin war maka ysiin waa ilaahayaa oofsaday allahu naxariis qofkii afka kala qaadaba u ducaynays khayrkaasaana ku naqiinaba waa hagaag aaskii nabadoon cabdikariin ayaa laga jeediyey kelimad tawciyo ah iyadoona la soo bandhigay qaar ka mid ah acmaashii wanaagsanayd ee uu bulshada sheeqa u qaban jiray badiya aktiruu badiya min dikri haadihi miladaat macaanyaalka midka gooy sheeg sheegidiisa badiya waa waa malkamuud waa qofku haddii geerid uu xasuusto oo uu warkeeda badiyo waxay dha- waxay dhalaysaa in uu diyaargaroobo oo aakhira u diyaargaroobo waxay dhalaysaa marka geeridaas iyo aan badinno aan diyaargaroowno aakhira ma dheera gacal hadda aan noo akrino aan caawa aan ciid ku xaarnay walaalayaalow aakhira ma dheera ilaahayna hana sugo ilaah hana badbaadiyo asigana allah u naxariisto ilaahay waxaan ka baryaynaa in kitaabkiisa uu ilaahay subxaana wa tacaala uu midigta ka siiyo ilaahay kelimadu tawxiid inuu ku dhawaaqay sheegeen dadkii sakaraadiyey oo geeridiisa joogay ilaahay qowlkii waa ku suga thaabitka ahay Ee, noloshii adduunye ilaahay qowlka thaabitka ha ku sugo aa- aakhirada oo ugu soo horeeyo qabriga iyo labada malag su-aashooda ilaahay annagana gadaashiisa nama fidneeyo ilmihiisa yimid ee saakay ka yimid xamar ee ugu yimid maqribkan ee halkan ee janaasadii ugu dukaday ee godki geliyey aabbahood ayagana waxaa leenahay horta marka koowaad sabari iimaan allah ka siiyo sabari iimaan allah ka siiyo owlaad baa riyaalo waaye waa soo gurmadeene sabari iimaan allah ka siiyo ayagana iyo annaga dhanba gadaashiis allah nama fidneeyo gadaashiis allah nama fidneeyo waxaan isu dardaarmaynaa qof walboo naga mida inuu ku xisaabtamo qabrigaas iyo qiyaamaha iyo ilaahay hor istaagiisa subxaana wa tacaala waa la dhimanayaa qof noolaanaysa ma jirto qof walbana siya u dhimanayaa sida fiican oo wanaagsan oo saalixiinta iyo mu'miniinta ay u dhima jireen in ilaahay noo dilo ayaa ilaahay subxaana wa tacaala ka baryaynaa dadka walaalaha ee u yimid meydka duugistiisa oo ilaa galabta ilaa saaka taagnaa oo janaasada ku dukaday oo ilaa saaka u joogay oo ilaa caawa taagan ayagana waxaan leenahay jazaakum allahu khayran ilaa miisaankiina xasanaadka allah idiin saaro nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi qofkii meyd ku dukada ee haddana raaca ee wax ka duuga laba buuro ajir ayuu leeh labadaas buuro ajira midda ugu yar waxay la eg tahay buurta uxud ayay la eg tahay nabigu sidaasuu ku leeyahay xadiidkii fi saxiixayn xadiidkaas ayaa waxaa maqlay waxaan filayaa inuu ahaa eh, cabdullaahi ibnu cumar ayaa maqlay xadiidkaas xadiidka abu hureyre ayaa warinayay markaasuu yidhi "Nuux, xadiidkaas anigu ma aanan maqlin kolley hadduu jiro hala xaqiijiyo ur xadiidkaas caaisha ayaa u markhaati ka kacday abu hureyre inuu xadiidkaasi jiro nebiguna yiri ayaa caaisha uga markhaati kacday fi saxiixi muslim markaasuu yidhi hadday sidaasi dhacdo idan laqad faradnaa qaraariida kathiira oo kamaa qaala radia allaahu canhu haddii sidaas ay tahay waaba tahaye wax badan oo buuro ajir ayaan daycan yidhi cabdullahi ibni cumar radia allaahu canhum ajmaciin dadaa marka mag- laga yaabo inay magaalada iska fadhiyaan oo aysan janaasada soo xaadirayn oo duugida aysan soo xaadirayn ajri badan baa dhaafay waxaa kaloo dhaafay inay walaalkiis walaalkooda ay u shafeecaan nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam qofkii ay ku dukato afartan qofood oon ilaahay u shariig yeelayn aakhire waa u shafeecayaan ama maalinta qiyaamo maanta dadkii ku dukadana boqolaalay ahan disanba ku dhammayn waa la ogaay markhaatiyaa laga wada ahaa inay u shafeeceen baa markhaati kana waxaa kaloo yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam janaase ayaa soo martay markaasay ay khayr ku ammaaneen dadkii saxaabada ahay oo janaasada arkay ayaa khayr ku ammaanay wajabad ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam janaaso kale ayaa la soo mariyey markaasay shar ay ku sheegeen markaasuu nebigu haddana calayhi salaatu wasalaam wajabad saxaabadii waa weydiiyeen labadaas wajabad oo aad sheegtay nebi maxamed oo maxay kala yihiin bay dheheen ama maxay yihiin markaasuu yidhi qoftii hore oo aad khayr ku ammaanteen janna u waajibtay maadaama adinka aad khayr ku sheegteen kii kalena waxaa waaye wixii aad ku sheegtaan baa asigana u waajiba antum shuhadaaullahi fi lardi waxaa tihiin markhaatiga ilaahay ee dhulka jooga ayaa tihin mu'miniintu marka waa sidaas walaalkan marka khayr ayay maanta ku ammaaneen dadkii muslimiinta ahaa oo yiqiinay ama janaasadiisa kasoo qayb galay khayrkaasna ilaahay u aqbalo jazaakum allahu khayran intii soo gurmatay oo kasoo qayb gashay miisaankooda xasanaadka allah u saaro ajiri xasanaad fara badan allah siiyo asigana qowlka thaabitka allah ku sugo gadaashiis allana nama fidneeyo ahalkiisa oo uu- iilashiisii ay nagala joogaan si khaasa sabar iimaan allah ka siiyo sabar iimaan allah ka siiyo asagana kitaabkiisii midigta allah ka siiyo wajazaakum allahu khayran dhammaanteenna waxaan isu dardaarmayna inaan iska cafinno alakaas inaan iska cafinno isu dardaarmayna assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu hagaag dhegaystayaal codka markan aad maqli doontaan waa mid ka mid a wiilasha nabadoon cabdikariin muuse casir waxa uu si kooban uga hadlayaa geerida aabbihii ku timid adinkan ajri xasanaad allah idinka siiyo Ee, aabbaheenna qabrigiisa ku jiraa qofkii wax ku sheeganaya oo xuquuq ku sheeganaya ee magaalada joogta inay soo wargel na soo wargeliyaan aan diyaar u nahay waa joogayna in saddex beri insha allahu tacaala marka ilaahina waxaan ka rajaynaynaa in ilaahay qabrigiisa u waasixiyo aniga da-da aan jiro waaga dhib aabbay kuma aanan maqal qof sheeg ku sheegtana weli ma aanan maqal ilaahay waxaan u rajaynayaa su-aashiyaa ku socotee in ilaahay u fududeeyo oo ilaahay u sakhiro oo ilaahay subxaana watacaala oo u fududeeyo ilaahay u sakhiro adduunyada ilaahay kuma dhimin inaan ilaahay aqira ku dhimin taasaan ilaahay ka rajaynayaa dhammaantiinna waxaan idinka codsanayaa hal mar inaa wada tiraadin cabdimuuse allah iska cafiyo adinkan ajri xasanaad allah idinka